bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo wacdaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbaca taariikhda ay ku beeganta labaatan iyo shanta bisha saddexaad sanadka laba kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doonteen annagana ani kugu soo gudbi doona waxaa qeyb ka ah in ka badan toban milyan oo qof oo bandow loo geliyay awgeed cudurka coronavirus dartiis barnaamijka ayaani kugu haynaa waxaa kaloo aad maqli doonteen puntland oo ka laabatay amarkii horey usoo saartay muxuu ahaa amarkaasi barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikari qoorqoor waxau la kulmay guddiga qabanqaabada caleemasaarka barnaamijka ayaana kugu haynaa qodobada kale ee saaka aad maqli doontiin waxaa qeybkaa dhagaystayaal sweden tirada dadka soomaalida ee u gooryeynaya cudurka covid nteen aad ayuu usii kordhaysaa barnaamijka ayaana kugu soo gudbi doonaa qodobada kale aad maqli doontiin waxaa kamid ah faahfaahino kasoo baxaya ciidamada new bolis oo xadkii gobolka hiiraan etoobiya la wadaagay ku dilay qof shacab oo beeraaleya barnaamijka ayaana kugu hayaa dowladda soomaaliyana waxay sheegta howlgalla inay kusoo qabatay ay sameeyeen ciidamada danab sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab soomaaliya oo laga cafiyey deyntii qaar kamid a deymihii looga lahaa bangiga horumarinta ee africa barnaamijka ayaad ku dhagaysan doonteen qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa barnaamijka anigoo mahada ayaan la socodsiinaya sharmaaka ayaa soo saaray hashim cumar xasan oo uu farsameynaya qeybaha dambe ee barnaamijkana waxaad maqli doontiin kalabaan qayb ayay ka tahay qodobada iyo qodobo kalena waa inkugu soo gudbi doonaa intuu hawada ku jira barnaamijka falaqaynta wararka ee u diyaar garooba dhagaystigiisa
Well, I'm
mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ayaanu gudagalaynaa puntland ayaanu ku bilaabaynaa maamulka puntland ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay ka laabteen amarkii horey usoo saareen oo ahaa in la xidho dhammaan masaajida iyo dugsiyada qur-aanka kariimka si looga fogaado faafitaanka cudurka corona tilaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii wasiirka cadaaladda ee puntland cawil sheekh xamud oo kulan xasaasiya la qaatay culummada masaajida isagoona sheegay inay waa iswaafajiyeen go-aankii ahaa in la xidho masaajida islamarkaana wasiirka warfaafinta oo la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay go-aankaasi gaareen iyagoo dhan culummada ay masaajida furay ay furi doonaan hase yeeshee la xirayo suuqyada iyo qeybaha kale ee masaajida ee weysada waa sida ay sheegeen sidoo kale waxaa hadalkiisa intaa uu ku daray in go-aankan uu wax badan ka bedeli doono hadalkii ki waa haddii aan kiis ku saabsan cudurka corona laga helin gudaha deegaanada puntland waxaana culummada ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan ka hortaga cudurka corona wararani horey oo soo baxaya waxay sheegayeen in ka badan culummada ku nool deegaanada puntland ay biyo ka biyo diideen go-aankii wasiirka cadaaladda puntland ee ahaa in la xidho masaajida taas oo keentay in kulamo kadib dib loo furo barnaamijka falaqeynta wararka qeybihiisii hore ayaad dhegeysanaysiin barnaamijka falaqeynta wararka ayaad dhegeysanaysiin weli saaxiibayaal markaan dhowso mareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariin qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali daahir ciid ayaa kulan isxowareysiya la qaatay xubnaha kamid ah guddiga qabanqaabada calimasaarka madaxweynaha galmudug labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen kulankooda uga hadleen sidii loogu diyaar loogu diyaargaroobi lahaa munaasabada caleemasaarka oo ku beegneed labaatan iyo lixda bishan balse sababo la xiriira cudurka corona dib loogu dhigay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari ayaa kula dardaaray xubnaha guddiga inay ka shaqeeyaan habka ugu wanaagsan oo ay ku dhici karto munaasabada caleemasaarka madaxda sare ee galmudug gudoomiyaha guddiga qabanqaabada caleemasaarka madaxda galmudug siyaasi yuusuf garaad cumar ayaa socdaal waxa uu ku mareeyay maalmahanba deegaano ka tirsan galmudug waxa uuna habeen ka hor magaalada gaalkacyo kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee galmudug axmed cabdikaariye waa axmed ducaale geelle xaaf walow aysan weli si rasmiya u shaacin in xaaf uu ka tanaasulay mowqifkiisi ku aadanaa madaxtinimada galmudug barnaamijka falqeynta wararka ee raadiyo wacdada ayaad weli la socotiin wahagaag barnaamijka ayaad weli la socoteen markan hindiya dowladda hindiya ayaa talaadadii shalay ahayd qaaday tallaabadii ugu adkeed oo dalkaasi ku galay kula tacaalaya cudurka corona kadib markii ay badowgelisay dhammaan wadanka kasoo wadankaasi in ka badan hal bilyan oo sad iyo saddex boqol oo milyan oo qof oo guryahooda joogi doono muddo labaatan iyo kow maalina go-aamka uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa dhaqan galay xalay saqdii dhexe xilliga xilligaasi hindiya waxauna ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi in shacabka ay siisaar gagaxgelin dukaamada lagu iibiyo cuntada ayaa safaf dheer looga jiray guud ahaanba wadanka ka hor intay isu dhaqan gelin dhaqdhaqa waa bandowga lagu soo roga dalkaasi in ka badan shan boqol oo kiis oo cudurka corona ayaa laga helay dalka hindiya waana tan sababtay in badow lagu rogo gebi ahaanba dalkaasi barnaamijka falaqeynta ayaad weli la socoteen magaalada muqdisho waxaa xalay cagadhigatay diyaarad siday agab loogu talagalay in looga hortago cudurka corona taasoo dhakhaatiirta u fudeynaysa inay baaritaan ku marsiiyaan dadka kasoo degaya dalalka caalamka oo ka dilaaca cudurka corona gargaarkan ayaa la gaarsiiyay qaar kamid ah qaaradaha africa dalalka ka tirsan waxaana soomaaliya oo ku jirta xalay kasoo cagadhigtay diyaaradaasi oo siday qalabkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay agabkan la soo gaarsiiyey
si deeq noogu timid walaalaheena china shirkadda calibaaba oo ninka odayga jack mark run ahaantii aan ugu mahad celinayno dadaalka ay kaga qayb qaadanayeen dhibaatada afrika ku dhacday sidaad la socotaan qaybtii soomaaliya kaga aadanayd oo haddana soo gaartay ayaan halkani kala wareegaynaa waxaan mar kale anoo magaca dowladda federaalka oo wasaaradda caafimaadka ku hadlaaya aan mahad gaara u celinaynaa walaalaheenna oo waddanka china oo run ahaantii wakhti aan u baahnayn ay noo soo gurmadeen runtii waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo siday hadda uu safiirka uu noo ballanqaaday sidoo kale in shibmanti kale ay iman doonto mar dhow oo aan rajaynayno inay qayb weyn ka qaadan doonto run ahaantii la dagaalanka cudurkan adduunkao dhan daalansaday ilaahay hadduu yidhaahdo waxaa keliyaoo aan ku celinayno mar walba waxay tahay inaan aad iyo aad ugu mahad celinayno sidaana waxaa weyaan run ahaantii waa wakhtiga aad u baahan tahay agabka aad u baahan tahay qofka kula garab istaagaa waa run ahaantii mahad buu naga mudan yahay dowladda iyo shacabka jinana run ahaantii caawadan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilahay hadduu yidhaahdo waa wada mahadsantihiin
kaasi waxaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya barnaamijka falaqeynta wararka qeybihiisii hore waa dhexe ayaad weli dhegeysanaysiin
Bana harerayale
weli waxaad dhegeysanaysiin barnaamijka falaqeynta wararka ee raadiyo cadado markaana haddaan hiraan aadna ciidamada new boolis ee ka howlgala dowla deegaanka soomaaliya ayaa xadka etoobiya ay la wadaagtay gobolka hiiraan ku dilay qof shacba ciidan ka tirsan kuwa new boolis ee dowla deegaanka soomaalida ayaa kana gudbay xadka soomaaliya etoobiya ayaa deegaanada dhacaa u dhexeeya xadka ay wadaagaan gobolka hiiraan iyo etoobiya ku dila qof shacba qofka shacabka ee la dila ayaa la sheegayaa inuu ahaa beeraaley islamarkaana xilliga uu dilka loo geysta ku howlanaa tabcashada beertiisa oo ku taalo deegaan ka tirsan gobolka hiiraan oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitr dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan inuu qofka shacabka ahaa ee ciidanka uu dilka u geysta magaciisa lagu magacaabi jiray sheekh doon cilmi ciyow wararka ayaa waxaa intaas ay ku darayeen dilka kadib uu dagaal toosa dhex maray dadka deegaanka iyo ciidamada new boolis waxaana ugu dambeyntii ciidamadaasi ay ku noqdeen goobtii markii hore kasoo kacan oo fariisinta u ahayd dadka deegaanada ku nool dhaca xuduudka gobolka hiiraan la wadaaga etoobiya ayaa toddobaadyadii dambe cabasho xoogan ka muujinaya dhibaato ay ku hayaan ciidamadaasi dowladda goboleedka waa maamul goboleedka hiirshabelle iyo dowladda soomaaliyana inta badana kama hadasho dhibaatooyinka la sheegay inay ciidamada new boolis ka geystaan xadka dhinaca gobolka hiiraan uu la wadaago gobolka hiira waa dalka etoobiya waxayna wararka intaasi ay ku darayaan in xiisada ay ka taagan tahay goobta oo dilka ka dhacay qofka shacabka ah barnaamijka falaqeynta wararka ayaad weli dhagaysanayseen qaybihii dambe ayaan isla soo gaarin qaybihii dambe ee barnaamijka ayaad dhegeysanaysan dhegeystayaal markaana waxaa kusoo dhawaateen kalabaan dib ayaan isugu soo noqon doonaa
qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan wareer kalamaanow muran looma baahniya waraan mudax ka daabayne macno sheega niman yahow bulshadu waydin maqashaaye armaantow maantow hadal bilaw shay maruubiyeega
warnimayo wariya dhammaantii waxaa la yidhi intii qaladoon ku dhacay haddaanan ka qaadan talo intuu khayrkay hor maray haddaan qabardaar ahaa adduunyadu waa qorshee haddaan waxba ii qorrayn ilaah kama quusannina haddaan qaangaaraya awal ma muluqaadaheed markaan da'da jiray shan iyo toban markaan damac guur la soo kacay doogayga markaanu saan tegay miyaad uga jeeddaa warnimayo waxaan la yaabanahay lixdan jir qaangaarka ka dambeeya warwar ma haysaana corona daawaa loo helay daawaan haytaabanahayna aroy karoora ka orda waaye ka orda daawa ka ahan maa loo helay iga duruug walaal iga duruug walaal aan kaa durgee daawadaada ii sheeg walaal miyaad uga jeedaan anigu koronafayras daawo uga dhow in kahortagga laga daaya ma arkin warnimayo war ma haysaana dowladda turkigu waxay soo saartay mashiinkii ugu horreeyey ee koronafayras lagu ogaanaya hal saac dowlado badan oo tiknolojiyadda caalamka ku faani jirayna way ka soo dalbadeen qaarna way ka iibise war mashiinka ajiinga laga shiiday aryadhaha wasaaradda caafimaadku shaybaar karoonaha lagu ogaaha ayaan keennay tiriye ma turkigaa lagu caawiyey warnimaya warkaa iga dhexgeline guuriyada waqooyi qofkii laga helo koronafirus dib dambe loo arki maayaa la yidhi qof kalena qaadsiin maayaa la yidhi kadib markii lala yaabay dadkii koronafirus ku dhacay ee kuuriyada waqooyi meesha ay aadeen ayaa kim jon un la waraystay waxaa la yidhi madaxweyne aw dadkii korona ku dhacay wuxuu yidhi caafimaad degdeg ahaan siinay ayagaana ku koobnay taasoo micnaheedu ay tahay qofka meesha uu ku hindhiso ayaa lagu toogtaa ilaahayo horta aniga kuuriya haygeyni minaad igaysana hindhisa hayga keeniyaan karoona laygu koobina war madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo kormeer ku jiroo raadinaya dadkii karoonuhu ku dhacay ayuu hindhisay kadibna ilaaladii iyo dadkii la socdoo dhanaa ka kala cararaa layidhi war donald trump xaaskiisii ayaa looga shakiyaa layidhi koronafirus waana la karantiila aryadhaha war ma haysiine dowladaha gacanta adag oo shuuciga waxaa la yidhi korona firus waa xakameeyeen laakiin kuwii dimuquraadiyada sheega jiray waa xakameey waayeen war annagu dowladahaas yaan ka midna war jaamacadda carabtan ka midnahay war innaga xaalkeenu waa digna ka teg doohna ma gaadhin waruna haaladdan may maro haytee landundhiirir yaw dareerna man yar dalnama deerna aryadhaha warka wayga dhex gasheene madaxweynaha ruushka faladammeer buutin wuxuu yidhi lama maado dadku waa inay mid soo galaan toban iyo shan beri qofku inuu gurigiisa dhex fadhiyo iyo inuu toban iyo shan sano xabsi keligiis dhex fadhiyo dadku lamadaas ha kala doortaan war madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle wuxuu yidhi dadkii qaati baan ka joognaa shaqadii waa ka fasaxnay goolladii waa ka fasaxnay jaamacadihii waa ka fasaxnay haddana inay isku yimaadiin waa laga celin laayey markaa annagu dadka maxabsi baan ku ururnaa sidaannu yeellaa war waxaa hore loo yidhi waana abuuristaa ka horraysay soomaaliyiina meel kastay joogto dhaqankaas waa ka siman tahay aryaadhaha soomaaliya mugin la abuuraayo inay milmilowday aheed waxaad ku tiri dhax waa dhib wehedla wuxu war heelen fariimaha anigu dadka loo sheegay koronaha waa la yaabay rabad baa dukaamada gadiyo malaha reediyoobe reerka jooga waxaa loogu daray raashin iibsadae waa raqiis fariimaha bulshada loo rakibaya waa raqiis fariimaha bulshada loo rakibayaaye ma tiraahido cabdulle farxalo fariimahay ka mid tahay ilaa hadda waxqabadkii dowladda sheegaysaan yaahu yaa waxqabadkii dowladdi dhammeed ma farxalow naqday warwar ma haysiine durbaankii colaadaa la garaacayaa baa la yidhi irtoogtii diblin furay habeennadii la soo dhaafay waxaa la sheegay ciidama dawladoo ku wareegaya guriga madaxweynihii hore sheekh shariif war talow maxay ka dooneen makuul baa uga go'day war waxaa la yidhi dowladdii sheekh shariif inuu safro u diiday haddana gurigiisa inuu joogay u diidan tahay war nimanyaa buubuuniska daaya dowladnimada ay ka mid tahay in ciidanku meel kasta tegi karo kaasina wuxuu ahaa afayeenka nabad iyo nolol war xildhibaan mahadsanaad wuxuu yidhi ciidanka guriga sheekh shariif ku meeraysanaayo dhibaatadii ka timaado madaxweyne farmaajo ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaas yidhi war madaxweyne farmaajo wuxuu halleeyo sheekh shariifaa mas-uul ka ah sababtoo ah saaxada siyaasadda isagaa soo saaray war ma waxaad ula jeeddaa jinni ninkii keenaa bixiya warnimada madaxweyne farmaajo markii la doortay sheekh shariif waa kii yidhi dowladda afarteeda sana halala shaqeeya oo yaan la mucaaradin marka ma intii yaa shariif dembi ku noqotay war hadduu kaabeeka soo dhowaado in laisfarageliyo hurme war anigu waxaan la yaabanahay nin doorasho ku yimid oo inuu xoog ku jooga raba warnimaya waxaan maqli jiray degdegtaadu waa badatay iyo bowtindheeride inaad balaayo soo tabataan kaga baqaya warniyo hadalku siduu kaaga soo bixi laayay markaan arkay dhereg bay muujinaysaa warnimayo waxaa la yidhi rajadii qalbigu cawdsan jiray lala cabaardhaaf mugdigii ishaannada cawaray dib u cusboonaa casharkii la soo maray shacbiga loogu soo celiye oo waxay ka cararheen mar kale caasha loo geliye halkii cudurka laga qaaday baan caafimaad jirine ceelkii sunta ahaa bulshadii maanta la cabsiye caaqiba midkii laga dayaaceega nugu tuuriya carab dalable mooyee la waa ruux cadaalad ahee shahaado ay sitaan iyo cilmina been ka celi waaye dadka yaga culayska iyo fakhriga caajisna u dheere soddon sano cadkay karinayeen dhinac ka eermaaye ayaguna canaab kama dejina way caburiyeene mar haddiise cududii sharciga lagu ciyaaraayo oo cidhiiri noloshii gashoo la iscisayn waayey colaad bay durbaanka u timeen culimmadeenniiye caqli taliya adinkaa leh iyo meerisya cudoone iga calowday xaajadu markaan sii carceeriyeye macadiifiba kii u digay lama canaantaanka aryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay in dadkii leysku sii diro leysku duuqeeyo dawmiya in dadkii leysku sii diro leysku duuqeeyo dawmiya maya war cabdillow dawga haddii la rabo lama seegeena waxaa la yidhi soomaalidu wiil iyo ma weyn hooyo waalid ah weligood waxbay qaban jireen labada waaxood kaalintoodii waa buuxiyaan waafiga ahayd sidii bay u waaridahayaan hawl midda u weyn wabarkiyo ugaaskiyo kuway hor ugu wootaysay waaweynkii wakhtiga iyo duqay wehelka moodaysay waa yeelladii baa gabiyo waaye araggii wixii lagu ballamaybuu midoolli dhan uga weecdaaye walluhuu ku dhaartiya sharcaan cidiba weyddiine markaasuu wabxaa oo dhargaaweyl siduu yahaye wuxuu keligii wadaamaha dartaa ceelkii wadareed waxuu keligii wadaamaha dartaa ceelkii wadareed hanabe warnimiyo hortaan eelasiinkasi mudilanka fafaaliyaw maylaray fogaawi noolo fafaanjaygaba marka eedaan mahadsantiin warmadayow siinkasinkuhuna goormuu noo yimi warhaantiyaa lagu bedelaya dhaaf anoon waaxda lay jarin amaba weli qayaar haysta wadaamaha walwaal lay dardaro ima waraabshaan ma wabxayo welu wax rasida wabkaygii war waxaan maqli jiray waraabuhuba wiig buu qadaayoo wabax la moodaa hayna kala walwaalin hayna kala wareerin waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone asciid qaliif yiri warnimayo somalilan ilaa iyo hadda kiis koronafirasa lagama helin baa la yidhi saddex maalmoodna roobab waaweynoon dhibaato geysan baa ka daayey madaxweyne muuse bixine wuxuu amray dadka marfishada ku qayilaya in xabsiga lagu xareeyo hadday guryahooda aadi waayaan war maylaray geedaga jinka boodaboodoo koofade muuse bihi baasadoongumay warwar mahaysiine jubbaland waxay tidhi koronafirus inaan ka hortagna annagu diyaaru nahay gobolka gedana gacantaana waa ka baxo waxba nagala weydii maayo ciidanka dowladda ee qabsadana waxaan leenahay ka hortaga koronaha war bu'aalana korona ayaa ka hortagaya war korona bu'aala maxaa ka weydiinaysaa wax ka darnaa xukume araada galmudug war aan la yaabaan ka maqlay ma madaxweyne qorqoora ka tegey war macalin maxamuud maa ku soo laabtay ma baarlamaanka galmudugaa mooshin diyaarshay war nabadiyo nolol goormaa ugu dambaysa baarlamaan mooshinkeena waad waalan tahay war moosinkiisan sheegaasaan mar hor ilka baaran degi waran i gaashaan qorshin leelin suubsidi warnimaya waran iyo gaashaan waxa lagula dagaalamayaan garan waayay anugu waryaada fudaadka inta iska dhaaftin warkayga dhegaysta aniga gurcaal waxaa la yidhi gabar hinaastiyaa sun cabtay ganjeelkaa intay qolka u soo xeratay ay meelka u celisi bahashii kadibna dilifay tidhi warnimaya gabar masaydha tii ugu ficilka fiicnayd tii geela muqmadda u qaybisay bay ahayd war luqmad maxaa ka wadaa ayax la shiilimiya war waxba kale ma ogida waa doolshe waryaada garan maysaana waa odkace gabadhii u horrayso shaakareedba waa masayrsanayd war maxaad gabdhaha ula yaabaysaa nin masayraba hadda koor uri faanta siiyey war gabar ma sirti may baan kafay lahaytay tii hartashaa bariidanka dalaadii barfuun hadda ka hor gabarti masayrta waxay tidhi maantoo ismasayrayaan maaga'aasaa madaxaygi laysiiye waraadhaa war ma haysaane madaxweyne xaaf iyo guddoomiyihii guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudug yuusuf garaad waa kulmeen yuusuf garaadna wuxuu sheegay inuu madaxweyne xaaf ka soo qaybgelayo caleemasaarka kalamaan dareenkiyo ku jeclaade doodo dulmilow qarsoon iyo inta samaha diiday tusayaan dadweynaha hambaliyii digniinbay iyagoon docnana jirin midba doorkii wuxuu helo fariin ugu dirayaan ilma adeeryaaroo mar hirshabeelle i geeya oo madaxweyneha idhaha inta kale waa la xalli doonaaye war waxaa la yidhi jacaylkii laa yacmow anaa kugu loo faray haddaan lacag siin lahaa intaan lambarkeedu demin sidaanuma kala lunneen aabbay dartaahaa qalbiga ilaxawana maad ka wadaa war jacaylkaas ma jacaylkii burweynba wareede talaxumada iyo tooqa ordaha nagala taga
aada iyo aad ayuu mahadsanyihin kalabaan saaxiibayaal barnaamijkii falaqaynta wararka iyo gabagabo aheyd anigoo mahad ayaan la socodsiinaya saakay soo saaridda waa sharmaake haashim ayaa farsameynaya tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan kulmi doono waxaan kaga tegaynaa mid ka mid a kaalmaha sugaanta nabadgelyo
marban jidhiidhicooda jidhku idugaasa inta jow